kulanti wacan habeen wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda muqdisho qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooran waxaa ka mid ah madaxweynaha hirshabeelle oo tan iyo markii la doortay maanta tegay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan jenaraal xuud oo sheegay in madaxweyne guudlaabe uu qaadayo mas-uuliyadda dhibaatada ka dhalata safarkiisii beledweyne xiriirka kubadda cagta soomaaliya oo soo bandhigay macallinka cusub ee xulka qaranka soomaaliya oo u dhashay waddanka holand madaxweyne qoorqoor oo la kulmay safiirka turkiga u fadhiya soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ingiriiska kala hadlay ugurmashada dadka ay abaartu saamaysay guddiga doorashada koonfur galbeedna waxa ay kormeereen goobaha doorashada lagu qabanayo ee degmada baraawe iyo maraykanka oo helay xog cusub oo ku aadan dullaanka ruushka ee yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan habeen wanaagsan qodobadii aad maqasheen waxay ahaayeen kuwa ugu dooroon waa habeen axada taariikhduna ay tahay lixda bisha labaad sannada labada kun labaiy labaatan u diyaargarooba qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen ayaa tan iyo markii la doortay maanta markiisii ugu horreysay tegay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan horyahayga mustaf cali caddow ayaa warkan ka soo diray beledweyne
wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa maanta soo gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wafdiga oo kasoo ambabaxay magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle ayaa garoonka diyaaradaawgaas khaliif ee beledweyne waxaa ku soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle yuusuf axmed agar dabage gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayta cusmaan xubno ka tirsan labada gole ee hirshabeelle saraakiisha ciidamada boliiska milatariga iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada intaasi kadib wafdiga madaxweynaha ayaa loo soo galbiyey xarunta ciidamada guutada shanaad ee lamagalaay halkaas oo xaflad soo dhoweynah loogu sameeyey waxaana goobta ka hadlay odayaal dhaqan haween siyaasiyiin maamulka degmada iyo kan gobolka hiiraan madaxweyne noo soo dhawow sanadkii goblaan ku sugaynay waa ku jecelnahay aad baan ku sugayna insha allahu biidnaahi ilkariim noo soo dhawow aduu ilaahay maxay ahayd nabad qaba noo kaa keena insha allah haddii ilaa idhaahdo noo soo dhawow insha allahu madaxayna ku soo dhawaaw caasimada ganacsiga ku soo dhawaaw magaaladaadii ku soo dhawaaw dadkii aad maduulka ka ahayd aadna kuu sugaynay waxaan is leenahay maanta way taariikhdu tahay lixdii bishii labaad labada kun iyo labaatan iyo labada inaad u kuri doonto hirshabeelle beyd cusub oo qoraalkeedana guuryadeeda adiga aad leedahay waana maasantay waxaana ay kormeereen howlka loo asteeyey inay ka qabsoonto doorashada
laakiin dadku laba fikiray kala lahaayeen in halkaan ugula hadlo oo sida uu qabo madaxweyne ku-xigeenka uu juhdi badan ku baxshay iyo in adoo maqan aad wixii balan qaayo laakiin tii madaxweyne ku-xigeenka xoog badisay maanta barooniga dhinacaa uu jiraa sida wax u maaraya sidaynu ku eg tahay haddii barwaaqo iyo hirshabeellana la rabana siduu hadda madaxweyne ku-xigeenka dadkiisu u ballanqaaday inay ku dhammaataan rajaynaynaa haddii la waayana madaxweyne ku-xigeenka xataa waa ku daba raacinaynaa caligow laguma nacba waa lagu jecelyahay laakiin saacadda eebbeya iska dhigan saacaddiiaad ku soo aaday marka waxaan leeyahay soo dhowaaw dalku waa dalkaanii nacbaan laguma qabo saacaddaa iska dhigan saacaddaa la naabka karin gacmo furuna ku soo dhowaaw jibaallo culusaa ku yaal tacab culusaa ku yaal kii alla ku taakulayn allaha kaa
ma raba inaan maanta inta wax badan ka idhaahdo fursadiyo waqti lagu sheekaysto waan leelayaa keliya waxaan u taagay madaxweyne soo dhowow inaan ku soo dhoweyno munaasabadaana kuku soo dhoweyno intaasaa muraadkeedu ahaa aad iyo aad aad umahadsantiin madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle yuusuf axmed agar dabageed oo isna goobta ka hadlay waxa uu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay imaanshaha magaalada beledweyne madaxweynaha hirshabeelle cali guullaawi xuseen
madaxweynaha dowladda hirshabeellandheera waa soo dhowow madaxweyne cali soo dhowoon madaxweyne buuntlaawo soo dhowoon ku soo dhowow gobolka hiiraan gaar ahaan caasimadiisa beledweyne gaar ahaan caasimadda ganacsiga hirshabeelle ku soo dhowow ku soo dhowow dadkii iyo deegaankaad madaxda ka aheyd ilaahayna qoray maalintii lagu doortay ilaa maanta inad maanta u timaado ilaahay qoray ilaahana uga mahad celinaynaa intii ka shaqaysaan u mahad celinaynaa wixii madaxweynaha iyo bulshadu ay ka hadli rabaan iyo wixii madaxweynaha iyo bulshada qaybeedu kala duwan ka hadli rabaan waktigoodan ku beeri doonaa haddii alla idmo ugu dambeyn madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen waxa uu sheegay in maamulkiisa uu diyaar u yahay in wax kastoo tabasho uu jiro inuu diyaar u yahay inuu xalliyo waanu baahnaynsu horta dhiisanno ee la waramo waa daawoobaynaa tabasho kasta ee jirtana xalal weel haddii la ilaali karo waxaan rabaa hortiina inaan ka caddeeyo cid kastee wax tabanayso inaan la fadhiisayno tabashada ay qabto hadday mid deegaan tahay iyo hadday mid qabiil tahay iyo hadday mid qoys tahay iyo mid qofee dhaqay tahayba waa ka qanci doonaa haddii la ilaali karo aan waranno waa aan walaaluuno dadkaan dalkaa ka dhexeeyo deegaanaa ka dhexeeyo dowladnimaa ka dhexayso wadadalashaa ka dhexayso ismawtayee samayn waayo waa laysku qasban yahay horena waa laysula jiri jiray haddii ilaahay raalli ka noqdo waana laysla jira haddii ilaahay raalli
tan iyo markii la doortay kow iyo tobankii noofembar ee labada kun iyo labaatanka madaxweynaha maamulka hirshabeelle iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa yuusuf axmed agar dabageya magaalada beledweyne waxaa ka dhacay banaanbaxyo iyo dagaallo looga soo horjeedo hirshabeelle yusuf cali cabdu dalsan t v beledweyne
guddiga doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta waxa ay kormeereen goobaha doorashada lagu qabanayo ee degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose waryaahiga ibraahim mayow ayaa warkan baraawe ka soo diray
goobaha loo asteeyey inay ka qabsoonto doorashada xildhibaanada baarlamaanka ka mid noqonaya waxaana ay kormeereen howlka loo asteeyey inay ka qabsoonto doorashada iyo goobaha ay degeen ciidamada amniga ee loogu talagalay inay sugaan amniga doorashada ugu horreyn guddoomiyaha magaalada baraawe daktar liibaan abuukar ayaa guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed u sharaxay qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay iyo meelaha loo asteeyey doorashada oo madaxa howlgallada guddiga doorashooyinka heer federaal tan iyo shalay wakhtigii ay noo imaadeen guddiga waxay ku guda jireen howlahooda iyo kormeerkooda oo saakay gebagaba u noqday sida uu caddeeyeyna guddoomiyaha howlahoodii in ay jadwalkoodii ugu dhacayaan oo wax walbana sida loogu talagalay loo diyaariyey haddii loo baahda hataa qaybo kale oo lagu fududeeyo doorashada inay diyaar yihiin howlalkii xafiisyadii dhammaan marka waxaan leeyahay shaqo wacan howlaha socda maanta ilaa iyo ay doorashada ka qabsoomaya saddex iyo toban kursi maalmaha soo socdaana waxaan leeyahay allaha noogu dhammeeya si fudud hadduu ilaa yidhahdo guddigana waxaan leeyahay shaqo wacan howl adag ayaa idin hor taallo allaha idiin fududeeyo guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashada siiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in maanta ay kormeereen goobaha doorashada loo asteeyey isla markaana ay howsha doorashada ay si toosa ugu bilaabeen magaaladan hoolalkii marlabaad sidii dib haweyn loogu samayn lahaa sidii marka hore desaynka loogu sameeyey haddana design labaad aan ugu samayn lahayn si maadaama hawshaan aan rabno si degdegle inay noogu dhammaato hoolalkii aan u badino kuwii hore u yaalayna maaragtay lasii hagaajiyo kuwa cusubna aan ka codsannay maamulka degmada baafow inuu noo hagaajiyo maaragtay hawshaasaan maanta hawsheeda galnay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa maamulka degmada baraawe hawsha culus ay nala hayaan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa guddoomiyaha degmada oo howl aad iyo aad culus noo qabtay aynugu ahaan lahayd haddaan imaano inaan hadda bilowno muddo dheerna aynugu qaadan lahayd inaan doorasho qaban iska daayo hawsha inaan diyaarin aynugu qaadan lahayd isbuucyo ma hadda isballaarin aan usoo jeedinaya uu noo diyaariyey uu noo fududeeyey taasaana noo saari doonta inaan si degdeg lagu soo dhamayno hawsha maamulka degmada waa Shacabka Soomaaliya mahadsanyihiin ayay u ciidanka amniga waa hoggaan.
mahadsan yihiin sidaas darteed waxaan idiin sheegayaa howl wax walba inay hagaagsan yihiin oo aan filayno sidii jadwalka aan ku samaysanay markii hore cabsiyara waxaan qabnay ahayd sidii jadwalka aan ku samaysateen ama wax ka hirgeli waayaan laakiinse maanta iyo shalay markaan soo kormeernay meel walba iyo sida aan rabnay aan soo ogaanay waxaan noo caddaatay in jadwalkii aan sida aan u rabnay uu noogu hirgeli doono magaalada baraawe ayaa lagu dooran doonaa lix iyo labaatan kursi oo ka mid noqonaya baarlamaanka koob iyo tobanaad ee jamhuuriyadda soomaaliya ibraahim maxamed mayow raadiyaha iyo telefishinka dalsan magaalada baraawe ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed
mahadsanid ibraahim xiriirka kubadda cagta soomaaliya ee uu hogaaminayo cali shiine ayaa soo bandhigay macalinka cusub ee xulka qaranka soomaaliya oo u dhashay waddanka holland xiriirka kubadda cagta soomaaliya ee uu hogaaminayo cali shiine ayaa maanta muqdisho ku soo bandhigay macalinka xulka qaranka soomaaliya oo u dhashay waddanka holland kaasoo hogaamin doono isreerreebka koobka qaramada afrika bisha ma agaasimaha farsamada xiriirka kubadda cagta soomaaliya macalin cawil ismaaciil maxamed oo ugu horeyn hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey macalinkan cusub ee lasoo bandhigay rabnaa halkan inaan so- ku soo bandhigno macalinka cusub een u doorannay inuu qabto qarankeenna si aan ugu diyaargarowno ciyaarta nagu soo socota oo haddii alla yidhaha march dhici doonta marka sidaa darteed tabaabusho kasta iyo qorshe kasta oo aan rabno ayaan rabnaa inaan galno haddii aan warbixin yar oo kooban idinka siiyo macalinka macalinka wuxuu u dhashay dalka holand wuxuu soo leyliyey kooxo fara badan oo afrika iyo eshiya iyo yuruba professional macalin waaye Ee, marka sidaa darteed waxaan u doorannay xataa kooxda hadda aan la ciyaaraynay iswatiini macallin inuu u soo ahaa waayo aragnimo badan uu u leeyahay marka waxyaalaha aan ku soo doorannay waxaa ka mid a inuu professional macallin yahay kooxo badan oo afrika ka soo qayb gala uu macallin u noqday Ee, holland kooxo badan oo yuudka iyo dhammaan uu soo qabtay haddana uu diyaar u yahay national teamka soomaaliya inuu mataqaanaa insha allahu ciyaartan ugu soo horreysa oo iswatiini aan la ciyaari doonno inuu u macalinka cusub ee xiriirka kubadda cagta soomaaliya ee uu maanta xiriirka soo bandhigay ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in uu layliyo xulka qaranka soomaaliya isagoona sharaxay khibraddiisa macalinimo iyo kooxaha uu soo layliyey
Somalia was for me not new because uh, since 2014 I'm working in Africa in a lot of countries in different capacities. Uh, most of the time, head coach, head coach, um AFC Leopards,
warkaas caawa waxaad ka dhagaysanaysaan dalsan muqdisho soomaaliya sagaashan iyo kow dhibic shan haatan wararka dhinaca dibadda wararka ka imaanaya maraykanka ayaa sheegaya in saraakiisha ammaanka ay ka digeen in haddii duulaan toosa uu ruushka ku qaado dalka ukraine uu sababi karo dhimashada dad gaaraya konton kun oo rayid ah siyaasiyiinta ayaa loo gudbiyey xogtii ugu dambeysay ee sirdoonka maraykanka toddobaadkan waxaana la sheegay in loo gudbiyey in ruushka uu boqolkiiba toddobaatan uu isku dabariday ciidamada loogu talagalay duulaanka buuxa ee ka dhanka ah ukraine saraakiisha maraykanka ma aysan keenin caddayn ku saabsan qiimayn ay sameeyeen waxa ayna sheegeen in xogtan ay ku saleeyeen sirdoonka balse aysan awoodin in ay faahfaahin ka bixiyaan sida ay ku warantay warbaahinta maraykanka saraakiishan ayaa sidoo kale sheegay inaysan gacan waa inaysan garanaynin in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu go'aansaday inuu qaado tallaabadan oo kale iyaga oo inta badan waa intaa ku daray in weli uu suurtagal yahay in uu ruushka weli uu daraynayo inuu duulaan amaba xal diblomaasiyadeed la gaaro ukraine warkii aad ka dhagaysanayseen dalsan muqdisho akhyaaray xilligan waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dansan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel